أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام أحمد محمد إسلام فيصل محمد متان أبو بكر عبدي حسن أحمد محمد إسلام
doorasho lasii ogaa natiijadeeda ayaa maanta ka dhacday gudaha magaalada kismaayo axmed madoobe iyo musharaxiin u muuqday kuwo isaga taageersan ee uu keenay ayaa ku tartamay doorashadan oo gebi ahaanba ay diiday dowladda federaalka wareegga koowaad bale islama dhaafin markii axmed madoobe uu helay codod badan musharaxiinta la tartamayeyna ay ka hareen doorashada sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee jubbaland toddobaatan iyo shan wax xumaadayna ma leh marka afar waxaa helay abubakar faysal mahduud mukhtaarna wuxuu helay lix iyo toban musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay konton iyo shan xubnood xubnihii codeeye ah marka waxaa ku guulaystay wareegga koowaad musharax axmed maxamed islaam tani marka waxa ay noqonaysaa markii saddexaad ee axmed madoobe uu isku caleymo saaray magaalada kismaayo labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland doorasho dhacday bishii agosto sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii mar kale waxa uu isku doortay madaxweynaha maamulka jubbaland marka saddexaad waa maanta oo doorasho ka dhacday kismaayo mar kale loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha jubbaland waxaana teeramkan uu xilka hay doonaa ilaa iyo labada kun iyo soddonka sida uu dhigayo dastuurkooda labada nin ee la tartamayay axmed madoobe oo mikrofanka la siiyey ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay aqbaleen natiijada doorashada mid ka mid a raggaasina digniin ayuu badirayey isagoo dowladda federaalka toos u cambaareynayey axmed madoobe ayaa loo yeeray oo khudbad la siiyey waxa uu axmed jeediyey khudbad aad u kooban laakiin laga dhadhansan karay inuu aad u xanaaqsan yahay calana ay ka muuqatay khudbadiisa waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii ugu horreeyey ee dhex maray isaga iyo xasan sheekh maxamuud sanadkii labada kun saddex iyo tobanka markaas xasan sheekh uu ahaa madaxweynaha dowladda ugu dambayntiina dagaalkaasi lagu soo afjaray magaalada adis ababa ee dalka etoobiya axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu muujiyey in marnaba uusan heshiis la ahayn dowladihii kala duwanaa ee soo maray magaalada muqdisho ee shisheeyuhu ay dhisayeen tii farmaajo ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay in khilaaf adag uu kala dhexeeyey mucaaradna ay ku ahaayeen maamulkiisa laba kun iyo saddex iyo tobankii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud dagaal dheer oo dhiig badani ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aada ogeydeen ee adhisawa agreement waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo marray iyo mucaaradadii ay abuureen mar walbana waxaa ayaandarraa dowladnimada soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqaysa inay ka shaqayso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada soomaaliya dowladda federaalka waxa ay axmed madoobe ku dacweysay dowladda kenya inta uusan doorashadu qaban waxaana ay ka dalbatay in kenya ay joojiso taageerada ay siinayso axmed madoobe laakiin kenyaatigu waa ay diideen waxaana ay sheegeen in qof ka wanaagsan axmed aysan haysan oo uu daacad u yahay wax kastana ay ku garab siinayaan axmed ayaa khudbadiisa arrinkaasi ku dulmaray waxaana uu sheegay in dowladda federaalka aysan waxba u soo kordhinaynin inay ku wareegto dowladaha kenya iyo etoobiya oo ay isaga ku dacweyso islamarkaana ay u habboon tahay dowladda federaalka inay la fadhiisato oo ay la hadasho isaga waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wadahadal baan diyaarunah dowlado kale ha ku wareegin axmed madoobe sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday oo uu aad ula hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka wuxuu axmed sheegay in ra-iisul wasaaraha iyaga ay xildhibaan ka dhigeen gaarsiiyeenna kursiga uu hadda ku fadhiyo in uu ku howlan yahay burburinta maamulkiisa waxaana uu sheegay taa inaysan suurtagelaynin oo uu ka dagaalamayo nin ciidanka yaqaanana uu yahay oo awood u leeyahay inuu iska maareeyo wax kastoo dhanka dowladda federaalka kaga imaan kara waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qoli doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalamaya burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayey kuwa kaa awood badan baa isku dayey dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhaya lahaa sidaa iyo sidaas ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne kaa amnigan ciidanka amniga gacanta ku haya ciidan kalena ma jiro hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro haddii cid la isticmaalayana shalayna waa la ogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayana nin amni aan ahay waxaan aqaanaan ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo doorashada maanta ka dhacday kismaayo intii ay socotay dowladda federaalka saddex diyaaradood ayay muqdisho ka dirtay kuwaas oo ciidamo boqolaal ah lagu daabulay iyagoo laga dejiyey raaskambooni oo dhacda gobolka jubbada hoose laba diyaaradood ayaa saake aroortii hore gaaray halka diyaarad kalena barqadii maanta ayay gaartay ujeedka ciidankaasi lama oga wararka qaar waxa ay sheegayaan inay kismaayo kusoo wajahan yihiin kuwo kale waxa ay leeyihiin deegaano kale oo jubbada hoose ka tirsan ayay ku wajahan yihiin warar kala duwan ayaa marka ka soo baxaya ciidankaasi oo uu hogaaminayo nin lagu magacaabo xasan cabdirasaaq oo mar la soo sheekeeyey axmed madoobe islamarkaana soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada jubbaland ninkan oo la leeyahay axmed aad buu u yaqaanaa waxaana uu ku noqon doonaa baa la leeyahay caqabad adag oo dowladda federaalka ayaa u xulatay inuu hogaamiyo ciidamada ay kula diriri doonto axmed madoobe sida dadka qaar ay saadaalinayaan in kastoo warkaasi aanan si cad ah loo xaqiijin karin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddex iyo tobanka shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo ciidamada marka dowladda federaalka ay ku daabushay raaskamboore waxa ay ka tirsan yihiin ciidanka gorgor ee ay tababartay dowladda turkiga aad bay u hubaysan yihiin ciidankan waxa uu ku soo beegmayaa xilli shalay axmed madoobe uu kismaayo ku soo bandhigay dhoolotus military isagoo u muuqda inuu u diyaargaroobay dagaal kasta oo kaga imaan kara dowladda federaalka sidoo kale kismaayo waxaa ku sugan eliyas bedel gaboose oo ah nin ay mucaaradka jubbaland u doorteen inuu yahay madaxweynaha jubbaland ciidamo badan buu wataa dowladda federaalka ayaan halkaasi ku og oo ku maalgelinaysa waxaa keliya uu sugayan waxay tahay inay soo dhaqaaqaan ciidamada la leeyahay raaskambooni bay gaareen xaaladda kismaayo marka aad bay u kacsan tahay dowladda federaalkan horey waxay u sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada maanta ka dhacday kismaayo waxaana tani ay gogol xaar u tahay khilaafka oo sii laba karaar qaadanaya weji cusubna yeelanaya maalmaha soo aadanna xaqiiqda wax badan laga ogaan doono